maxkamadda sare ciidamada qalabka sida markay aragtay rafcaanka gaashaanla sare xoogga dalka cabdinaasir xoosh maxamed konton iyo afar jir ah ina faadumo cabdulaahi maxamuud ku dhashay xamar oo ahaa taliyihii raxanta duumaha ee ciidanka badda xoogga dalka soomaaliyeed markay aragtay xukunka maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabkii sida ee soo baxay labaatankii bishii labaad laba kun toban iyo siddeed oo ay ku xukuntay gaashanla sare xoogga dalka cabdinaasir xoosh maxamed dil toogasho ah maxkamaddu markay aragtay qiraalka rafcaanlaha ka hor bixiyey garsoorka maxkamadda ciidamada qalabkii sida oo ahaa bistoolad uu gacanta ku haystay xabad ka dhacday madaxa ugu dhacday akis marxuum jarnaal saciid aadan yuusuf saciid mariino sidaasna uu ku dhintay marxuumka markay dhagaysatay markhaatiyaashii la horkeenay maxkamadda maragfurkii ay bixiyeen oo ahaa in rafcaanlaha xabad uu ka riday bastooladiisa ay madaxa ugu dhacday akis marxuum jarnaal saciid aadan yuusuf saciid mariino markay dhegaysatay doodii dhinacyada xer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacayay rafcaanlaha maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxa u caddaatay in akis gaashanlo sare xoogga dalka cabdinaasir xoosh maxamed in uu yahay dembiilo galay dembigii lagu soo oogay maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxay ku raacday xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida horay ugu xukuntay dembiile gacanku dhiigle akis gaashanla sare xoogga dalka cabdinaasir xoosh maxamed uu ahaa dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum jaranaal saciid aadan yuusuf saciid mariino wabilahi towfiiq